wataa ee allah kuu guuleeyay howsha lagu idmaday marka qorshaha ugu horeyso aad leedahay diiradda ayaa saareysaa maxaa ka mid a xubin kastan horta xubinta layidii waa xubin haddii dawlad laftisheeda dawlad saddex qaybood qayb kamid ah dawladii awoodii saddexaad ee garsoorka waayo waxaan rajaynayaa inaan raadin doono laamihii garsoorka ahaa dadkii ahalka u ahaa ee la shaqayn lahaa wixii hadda jiro meesha inaan isku duwo in aan horumarin usano ummadaan wax badan ay xuquuq kala tabanaysay si hadda hufnaan iyo cadaalad ah inay hadda kadib ay ku kala baxaan sharciga iyo garsoorka hortiisa inay ku kala baxaan si cadaaladna ay u wada noolaadaan ayaan rajaynayaa labaatan sano oo dhib ah iyo rafaad ah iyo dagaal iyo dulmi ah way soo mareen iyo xoog iyo ninkii awood leh ayaa waxay wax qaadanaya ayay soo mareen hadda waxaan raadinaynaa insha allah dawlad qaanuun ah dawlad cadaalad ku dhisan dhammaan yar iyo weyn qaniga iyo faqiirka dhammaan ay garsoor wada hufan oo ay wada hor imaadi karaan cadaalad aan rajaynayna insha allah inaan soo dhisi doono xilka lagu magacaabay waa mas-uuliyad aada u adag ee dab adiguna sharciga iyo qaanuunka intaba waa soo baratay bulshada soomaaliyeed fariinta aada gaarsiinayso maxay tahay wallahi xaqiiqatan horta ummadda soomaaliyeed wax badan waxaan dhihi karaa aniga horta yani dawladda maanta meeshaan ka dhalatay dawlad technocraat waa dawlad takhasus yani oo oo dad badan oo meelihii ay ku habaa ku haboonaayaan la geeyey waaya nin walba meeshii waxaa loo eegaya uu ka takhasusay ani gaar ahaan waxaan ahay garsoorkaan ahaa hooskayga jaamacadda ilaa heerka digriga labaad ayaan ahaa waxaan dadka soomaaliyeed oo halkaan jooga ugu baaqaya horto haddii aan taarikh ahaan gabal raaca garsoorka soomaaliya weligiis waxaan u malaynaa ilaa ab laga soo bilaaba gumaystihii ilaa hadeer waxaan u malaynaa si sax ah uma fariisanin wuxuu ahaan jiray mid oo laamaha kale yani hoostaga u ahaa ani waxaan ugu baaqayaa soomaalida inay hadda kadib u joosto inay adduunkan hadda sida ay u kala baxaan qolaha loo kala baxo oo garsoor la dhiso aanan qori iyo iyo iyo iyo xoog aanan hadda kadib loo xuguntinin dadka shacabka soomaaliyeedna ay noqdaan dadda oo yacni qaanuunka dabiiciga amaba sharciga dabiiciga ahayd sida